الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار باب النهوض في الفرد wahinqashadii uu hinqanayay qofku ama qofka keliyahay habka u kaco xadiidkunba arrintaa ku saabsan laakiin jamac iyo fardiba dee qofkii salaada kacaya isku si un bay u kici can abi qilaabata waxau ihi qaala wuxuu uhi jaa-ana abu sulaymaan ninkaa magacaa la yidhaahdaa noo yimi waa kunyadiisii waa malik bnu lxuwayris asxaabigaa la odhan jiray ilaa masjidina masjidka iyagiiba noogu yimi mid ay ku tukanayeen faqaala wuxuu uhi wallaahi baan ku dhaartay innii la usallii bikum waan idin tukin doonaa wamaa uriidu salaa salaadna ma doonayo macnaheedu waxa weeye salaad wakhtigeedu joogo oo aan tukanayaa ma jiro laakiin litacliim si aan wax idiin baro ayaan u tukan doonaa sunno mudlaqa oo sunne un weeye iska sii daysanoo dadka wax ku barayo walaakinii uriidu waxaan doonayaa an uriyakum inaan idin tusiyo kayfa ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yusallii sidii aan arkay nebiga oo u tukanaya qaala wuxu uhi qultu liabi qilaaba waxaan ku idhi buu idhi kayfa sallaa sidee buu tukanayay ninkii raawiga ahaa abiqilaabo ka sii warinayay ayaa wuxuu ihi su-aal baan weydiiya waxaan ku idhi siduu tukaday asxaabigu qaala wuxuu ihi mithla salaati shaykhina haada sheekheennan kan ah salaadiisuu tukadoo kale ayuunu tukiyey sheekhuna waa kuma waa camru bnu salima asxaabigii da-da yaraa ee la odhan jiray ee isagoo toddoba jira ama lix jira tukinaya dadka weeye ee ugu qur-aan badnaayeen hore u soo marnay waa imaamahum imaamkoodii buu ahaa qoladiisa ayuu mar haddii wakhtigii nebiga lagu ogaa muddadii dambena sii tukinaya wadakara wuxuu sheegay annahu isagu kaana wuxuu ahaa asxaabigu idaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa kor uga soo qaado min asajdati alaakhira sujuudda sujuudda labaad fi rakcati luulaa ragcadda hore ragcadda hore markuu labadeeda sujuudo sujuudo ta labaad ka soo tooso qacada wuu fadhiisanayaayo uma qaama wuu kacayaa marka halkaa wuxuu xadiidkaasi sugay maalig ibnu xuwayris ay ka warinayaan qolyahaas taabiciinta ahi inuu la yimi jalsatu listiraaxa fadhiga loo yaqaano oo ragcaddii labaad kolkaad u kacayso toosa uga kicin sujuudde waxa uu kuleeyahy qacada uma qaama xadiidku dhowr meelood buu inagu soo maray laakiin intuu ka soo qaadanaya waa intaa waa markaad ka soo kacdo sujuudda labaad inaad ama iqcaa ama iftiraash waa labadaa fadhi tawarug ma jiro laakiin labadaa fadhi ee fudud ee midina iqcaaga yahay ee faraha caaradooda uu ku fadhiisanayo qof xidhibta ku fadhiisanayo midina uu cagta yaro laabayo kolba kii u sahlanaado labaduba waa sunna uu ku fadhiisan karaa can abi qilaabata qaala ja'ana abu sulaymaana malik bnu xuwayris ilaa masjidina faqaala wallahi inii la usallii bikum wamaa uriidu salaa walaakinii uriidu uriidu an uriyakum kayfa ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yusallii qaala wuxuu uhi faqacada wuu fadhiistay fi rakcati luulaa ragcaddii hore macnaa bacda arakcati luulaa ragcaddii hore markuu dhameeyey xiina rafaca ra'sahu markuu madaxiisa ka soo qaaday min asajdati alaakhira sujuudda dambe ayuu fadhiistay inta laga jeeda waa intaa jalsadaasoo culimada qayb ka midii ay diideen oo xanaabilada laftigooda axmed iyo ay ka mid ahayn inkastoo laydha axmed markii dambe usoo noqday markuu axaadiista arkay wax wax jira weeye waana sababta uu sheekhu ugu celcelinayo can malik bni xuwayris annahu ra'a nabiya sala allahu calayhi wasalam idaa kaana fii witrin min salaati tiro isdhimanoo salaadiisaa markuu nebigu marayo ee miduu tukado ta labaad u kacayo ama saddexuu tukado ee ta afraad u kacayo lam yanhad ma hinqan jirin xataa yastawiya jeeruu tooso qaacidan xaalu yihi jeeruu fadhiisto oo fadhi uu si fiican u fadhiisanayo markuu sujuuda ka soo kaco si toosu u fadhiisanaya kadibna uu hinqanaya hinqashadaasoo ma jilbuhu ku kacaya mise gacmaha gacmaha inay axaadiidu u bateen baabu liqaaci bayna sajdatayn fadhigan labada sujuudood u dhaxeeya hababka lagula iman karo waxaa ka mid ah iqcaaga hore inuu soo xusnay iqcaa la diiday iyo axaadiidta qaarkood iqcaagay diideen qaarna way ogolaadeen marka iqcaaga la diiday waa fadhiga daayeerka uu u fadhiisto oo intuu labada sal dhigo iyo labada baabaco inuu jilbaha kor u taago cagihiisiiyo afkana isku hayo ama saa u dhaqdhaqaajinayo iqcaagaasi waa ka la diidee lagu fasirayo axaadiidta diidaysa iqcaaga la ogol yahayna waxa weeye ka qolku intuu jilbaha dhigo faraha caaradoodana dhulka dhigo cidhbahana salalkiisa saaro fadhigaa yare degdega ah can daawusin qaala wuxuu idhi kun qulnaa waxa aanu ku nidhi libni cabbaas ibni cabbaas ayaanu ku nidhi bimacnaa wax ka weydiinay fi liqcaa'i cala alqadamayn qofkoo labadaa ku fadhiista gomadood fi sujuud marka sujuudda dabcan dee sujuudda laguma fadhiistee waxa weeyaanu bacda sujuud sujuudda dabadeeda marar badan baa iska yar tajawusaad baa jira oo waayo wuxuu ku yihi calalqadamayn labada gomadood baa lagu fadhiisanayaa sujuuddii baana lagu fadhiisanayaa sujuuddana waynu naqaanaa dee qofku gomad kuma fadhiisto marka bacda sujuud sujuudda dabadeeda markuu qofku ka soo toosata hore inuu saa ugu fadhiisto fa qaala wuxuu idhi hiya sunnatu waaba sunnadiiba taasi qaala wuxuu idhi qulnaa waxaanu ku nidhi innaa la naraahu ficilkaa waxaanu aragnaa jafaa'an birajul qallafsanaan qofka ku jirta oo aanu jajabnayn oo had iyo jeer qofku marka uu cibaadada u jajaban yahay xaglihiisa iyo xubnihiisu way wada aqbalaan kayfiyaadkeedii hababkeeda laakiin qofku kolka uu cibaadada ku cusub yahay ama bilowga uu yahay fadhiyada qaarkood baa ku adkaada marka halkay ka sheegayaan waa noocah si aynu horeba usoo tilmaannay in birajuli la yidhaahdo oo ereygu nin uu tusayo ayaa saxa waa iska qaladunbay ku tiriyeen muxadisiintu in la yidhaahdo jafaa'an birijli lugtii qofkaoo qallaftay oo rijli lugtii baa la yidhaha rajulna waa ninkii marka rajul baa saxa faqaala bnu cabbaasin waxau ihi hiya sunnatu nabiyik sala allahu alayhi wasalam nebigaaga sunnadiisii weeye marka kolkii hore sunnu ku sheegay laakiin sunno kale wuu ujeedaa inaanu jirin asxaabtu sunnaha ay u yaqaanaan sunnaha nebiga ayaa halkan uu ku muujiyey axaadiid kalena way jiraan oo iqcaaga adkaynaya sunnanimadiisana sheegaya inkastoo qaarkood culimmada ay daciif ku tilmaamaan haddana way gaadheen heer xasan baabu maa yaquulu idaa rafaca ra'sahu min alrukuuc marka uu qofka tukanaya rukuucda ka soo tooso ducada uu odhanayo ficilkii iyo waxa isdhex socdaa qowlkii can cabdillaahi bni abi awfa qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa rafaca ra'sahu min alrukuuc markuu qofku madaxiisa rukuucda kor uga soo qaaduu soo tooso sarajoogga ictidaalka laydhaa yimaado ama ku soo socda yaquulu wuxuu odhanayaa samica allahu liman xamida rabbanaa laka alxamd mil asamaawaati wa mil alardi wa mila maa shi'ta min shayin bacd samica allahu liman xamida ilaahay wuu maqlaa cidda mahadisa rabbanaa laka alxamd ilaahayagii allaahuma rabbanaa laka alxamd ilaahayagiioo adigaa mahadle oo allaahuma iyo rabbanaa baa la isku daray xamdigaasi oo mil asamaawaati samooyinka muggooda wa mil alardi dhulka muggiiya wa mila maa shay muggiiya shi'ta aad doonto oo min shayin uuna wuxuu doonayaba ah bacdu intay meelaha hore buuxsameen kadib intay cirkiiyo dhulka iyo wixii uu meel waliba buuxsantay kadib haddana waxalla wixii uu ilaahay doono xamdi muggiiya buu leeyahy marka kaasina waxa weeyaan waa hadigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ictidaalka dikriga u akhri jiray weeye mahad ilaahay wey la mahadinaya subxaanahu wa tacaala can abi saciidin alkhudriyi ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana yaquulu wuxuu odhanaya xiina yaquulu markuu odhanayo samica allahu liman xamidahu markuu odhanayo halkaa uu ku odhanayo samica allahu liman xamidahu intanuu sii raacinayo allaahuma rabbanaa laka alxamdu mila asamaawaat وفي لفظ ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ذكرigaas oo salaada dabadeedana la akhriyo mashruuca halkaana uu ku akhriyay ictidaalka nebigu أهل الثناء يا أهل الثناء والمجد إلهي إسكالها أمانت يوينات ثناء أمانت فعل اسم اسم جنا وحلا قلنا سبيي إنه يهي منادي حرف الذي كجوانيه يا أهل الثناء إلهي أمانت أهل كوهايو والمجد يمنتهى الشرف والعظمة وينان يوناك axaqu maa qaala alcabdu addoonku wax uu yidhaahdo waxa ugu mudan waxa ugu mudan laa maanica limaa acdayt iyo intaa ka dambaysa jumla muctarida weeye soo dhex gashay intani wa kullunaa dhammaantayo laka cabdu addoommaanu ku wada nahaye oo wax addoonnimada ilaahay ka baxsan karayaa ma jire eh laa maanicaba wuxuu addoonku idhaa waxa ugu fiican laa maanica wax hor joogsan karaa ma jiro qof hor cid hor joogsan karta lima acdayta wixii aada bixiso cid hor joogsan kartaa ma jiro walaa mucdiya limaa manacta waxaad ilaahay ow diiddo cid bixin kartaa ma jirto walaa yanfacu ma tarayo daljaddi qofka maalka iyo awoodda leh minka xaggaaga aljaddu maalkiisa iyo sharaftiisa waxba kama taraya marka qaninimada maalka awoodda sharafka intaba jaddiga waa la idhaahdaa awowna wuu noqdaa aljaddu intaana wuu noqdaa marka qofku uu maal badan leeyahy magacna leeyahay madaxtinimona leeyahay waxba kama tarayo haddii aada ilaahay u qabsato qofka ah waalbaaqiyaatu saalixaat almaalu waalbanuuna ziinat lxayaati dunya wlbaaqiyaatu saalixaatu khayru cinda rabbik markaa intaa dambe unbaa wanaagsan iyo baaqiyaadkaa mooye waxan kale waa bidhac adduunyo idan ducadaasina waxaa lagu akriyaa waa adkaarta lagu akriyayo fi lictidaal can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal idaa qaala alimaamu markuu imaamku idhaahdo samica allahu liman xamida faquluu waxaad tidhaahdaan allaahumma rabbanaa laka alxamd fainahu arrinku wuxuu yihi man waafaqa qofka uu ku beegmo qowluhu hadalkiisu qowla almalaa'ika malaa'igta hadalkooduu ku beegmay gufira lahu waxaa loo dhaafi maa taqadama min dembi dembigiisii horreeye o dhan marka adkaartan waa la isku darayaayo tasmiica iyo taxmiidka labadaba waa la isku dari oo waxa uu rasuulku halkan u qaybiyey tasmiicana inuu odhanayo imaamku taxmiidkana inuu odhanayo ma'muumku macnaha samica allahu imaamkii baa odhanaya ma'muumkiina rabbanaa walaka alxamd laakiin riwaayooyinka waxay soo arooreen faraha badan markaa dib ugu noqoto iyadoo mararka qaarkood imaamka la leeyahay labadaba uu isku daray ma'muumkuna isku dari karo laakiin sii socodkay ku kala duwan yihiinoo imaamku sii socodka waa samica allahu liman xamida maamuunkuna sii socodka waa rabbanaa walaka alxamd maamuunku markaa wuxuu dambaysiinayaa samica allahu liman xamida imaamkuna rabbanaa walaka alxamd way yidhaahdaan way kala leeyihin oo riwaayadan oo kale ay qaateen laakiin marka si loo jamciyo culimadu waxay u badan yihiin in labadaba imaamkiiyo ay odhan karaan ma'muumku waxaa xadiidkani uu muujinayaa in halkaa ixtidaalka dikriga lagu akhriyayo uu leeyahay faa'iidadii ay lahayd aamiintii oo kale oo aamiinta waxaa iswaafaqayay ta ma'muumkii iyo imaamkii iyo malaa'igta marka intaasi isku beegmaan dembi dhaaf baa ka imanayay halkanna rabbanaa walaka alxamdu iyo kii malaa'igtu markay iswaafaqaan dembi dhaaf baa laga helaa arrinta saddexaad aynu ka faaidaysanaynaa waxa weeye dembigii hore oo dhan baa laga dhaafayaa buu xadiidku yidhi culimmadu waxay u badan yihiin kabaa'irtu inay towbad u baahantay oo kabaa'irta sidii xadiidkii kaliba uu tilmaamaya maa lam tuksha alkabaa'ir aw majtunibat alkabaa'ir haddii dunuubta waaweyn laga dheeraado oo ka warramaya in xajka iyo cumrada iyo salaadaha iyo lagu dhaafo laakiin haddii kabaa'irta laga dheeraado wix alla wixii saqaa'irta ilaahay ku dhaafa kabaa'irtiina towbadunbaa qofkii ula imanaya can caamirin qaala waxau ihi laa yaquulu qowmu qoladu ma odhanayaan khalfa alimaam imaamka marka ay ku daba tukanayaan samica allahu liman xamidah ma odhanayaan ma'muumiintu walaakin yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa laka alxamd ayay leeyihin imaamka ayaa samica allahu iska leh caamirna waa taabicigii jaliilka ahaa caamir ibnu sharaaxiil alimaam ashacbi alyamani alkuufi imaamkii caanka ahaa weeye lahaa shan boqoloo asxaabta ka mid a ayaa aan soo gaadhay intooda in badan oo ka midana wax ka wareeyey marka shacbi waa sidaynu sheegayno waa qolada ku tegay labada ma jamcinayaane way kala leeyihin imaamu shaafici iyo rag kalena waxay leeyihin may labada wada yeelan karaan baabu ducaa'i bayna sajdatayn adkaartii salaada ee fadligeeda iyo tayadeedu ay ku qiimo badanaysay ayaa aynu ku dhex jirnaa waa dikriga la akhriyaya iyo ducada wakhtiga oo addoonku ku jiro labada sujuudood dhexdooda can ibni cabbaas ana anabiya sala allahu calayhi wasalama kaana yaquulu bayna asajdatayn fi ljalsati bayna sajdatayn fadhigan labada sujuudood udhexeeya wuxuu odhan jiray allaahuma kfir lii warxamnii wacaafinii wahdinii warsuqnii intaasuu israacin jiray oo sheegaysa diin iyo dunyaba addoonkii inuu ilaahay ka dalbay subxaanahu wa tacaala han weyn buu ilaahay ku baryey waxa uu idhi allaahuma kfir lii ilaahayow dembiga iga dhaaf warxamnii ii naxariiso naxariistii adduunyada iyo tii aakhiraba wey wacaafinii ilaahayow i caafimaadi dembigoo lagaa maydhaa waa caafimaadin cudurka oo lagaa qaadaa waa caafimaadin cadaabka oo lagaa durkiyaa waa caafimaadin wahdinii ilaahayow i hanuuni hanuunkuna wax weyn weeye warsuqnii ilaahayow i arsaaq rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana marka adduunyada addoonkii waxaa lagu arsaaqayaa wixii wanaagsana khayr leh aakhirana jannaa lagu arsaaqaya marka ducadu waxay u taallaa inuu addoonku ilaahay ka doonay khayray dunya waalaakhira khayrkii adduunya iyo kii aakhira labadaba waxay sheegaysaa ducadani inaanu fududayn fadhigan u dhexeeya labada sujuudood ee uu yahay fadhi lagu ducaysan karayo duco kasta oo sida tan ku sugan oo sanadkeedu sugmay ama xadiidku uu xasan iyo saxiix yahay baabu rafci nisaai dumarkii oo madaxa kor yeela rafci nisaai dumarkii oo kor u qaada ru'uusahunna madaxooda min asajdati sujuudda kor uga soo qaada idaa kunna marka ay yihiin maca rijaali ragga la tukanayaan madaxa ay kor u qaadayaan baa cilmi laga sheegi baabu rafci nisaai waa masdarun mudaafun ilaa faacilihi mutamiman limafcuulih marka rafci nisa waa masderkiiyo faacilkii oo si idaafaysan mafcuulkiina waa ru'uusahunna min asajda waa dumarkii oo madaxoodii sujuudda kor uga soo qaada idaa kunna maca arijaal markay ragga la tukanayaan maa xukmuhu wey xukumkiisu waa maxay marka ay ragga la tukanayaan madaxa goormay kor usoo qaadayaan ma horey u qadimayaan mise way yaro dibdhigayaan can asmaa binti abi bakrin qaalat waxay tidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul waxaan maqlay nebigaoo odhanaya man kaana minkunna dumarow ta idinka mid a ee yu'minu billaahi walyowmi alaakhir ilaahay iyo aakhiro rumaysa tu'minu lama odhanine waxaa la yidhi oo xadiidka uu nebigu yihi yu'minu buuhi waa ictibaaran lilafdi man mantanaa la eegayaa lafdigeeda oo dee dhadigiiyo labba lagu isticmaalo marka man kaana minkunna tu'minu billaah yu'minu billaah qofka unbaa la odhan qofka dumarow idinka mida ilaahay iyo aakhiro rumaysan falaa tarfac ra'saha madaxeeda yay sujuudda kor uga soo qaadin xataa yarfaca arijaalu ru'uusahum jeeroo raggu madaxooda ay sujuudda kor uga soo qaadaan sababtana wuu sheegayoo waxau ihi intaasi waa iska tafsiiruune karaahata an yarayna inay arkaan baa la nacayaa min cawraati arijaal ragga ceebtooda iyo cawradooda marka intaa horunbuu nebigu sheegay laakiin ruwaaddii baa markaa intan dambe fasiray karaahata an yarayna min cawraati arijaal ragga cawradooda inay arkaan ayaa la diidan yahay horena waynu usoo marnay inuu markaas abi hurayra ahaabaan filayaa inuu lahaa waxaan arkay toddobaatan asxaabtii nebiga ka mid oo ahlu sufiiba u badnaa daysta dabcan uu ku jirayo badankooda ay xidhan yihiin qayd yar oo qoorta lagu soo xidhay midba meel uu gaadhaba mid jilbaha u gaadho mid hoos yaro dhaafo intaasu ahaa halka dadkeennana intay shandada iska dhigtaan bundadaba ku dhowba bundada sida bundada hudhow hudheyrhka ayaa ragga qaar meeshooda laga xidi lahaa haddii waxooda laysu geeyo markaasaa asxaabtuna ridwaanullaahi calayhim diin iyo dalba ay hagaajiyeen ay xoreeyeen iyagoo qaydiya qoortolkaa ku soconaya meeshiina saxaraagana mararka qaarkood dabayla iska dhaco iska badan markaa rag waaweyn haddii dabayshaasi dabada ay u faydo dumarna daba taagan yihiin ceeb baa ka dhacdo saa daraaddeed buu kala furdaamiyey rasuulkuoo aad buu luqada uga adkeeyo wuu abhiyey ilaahay iyo aakhire haddaa rumaysantihiin hoosu foorara buui inta meeshaa laga soo toosayay sujuudda hoose loo fooro laakiin waxa aad ka arkaysaa dee alxukmu yaduuru maca cilatihi baa la xukumku wuxuu la wareegayaa ciladiisa iyo sababtiisa ama xikmadiisa oo marka ay ciladu joogtana xukumkii wuu joogaa haddaan ciladii jooginna xukumkii meesha wuu ka baxayaa marka haddii rag iyo dumarkii kala qarsoonyihin ama ceeb la arkayaa aanay jirin ama aanay dumarba ku dumarkii raggu iskuba daba tukanayn marka dee qaydkani meesha uu ka bixi odhanaya madaxayaan horaa kor loogu qaadin waxaynu mar walba ku dhex jirnaa waa aadaabtii qurxinaysa salaada waa cibaado ilaah ilaahay loo gudanayo oo marka ay ku dhowaato ama waafaqdo hadyiga nebiga calayhi salaatu wasalaam hagaageeda iyo tayadeedaa badanaya haddii kaleo hadiga ay ka durugtana man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun in qofkii lagu soo celiyaaba laga yaabaa isagoo dadaalay baabu duuli lqiyaami sarajoog dheer baa la sheegi min alrukuuci wa bayna sajdatayn marka laga tooso rukuucda iyo wa bayna sajdatayni labada sujuudo dhexdooda waa calaa maaragtay mudaaf baa loo soo qadari baabu tuuli alqiyaami min alrukuuc rukuucda marka laga tooso sarajoog dheer baa la sheegi halkan iyo wa tuuli alqucuud fadhi dheer oo bayna sajdatayni labada sujuudood udhexeeya labada sujuudood fadhiga yare udhexeeyaana inuu isaguna dheeraan karo ayaa la sheegi taasoo culimmada qayb ka mid oo madhabta shaaficiyaduba ay ka mid tahay ay ka soo horjeedaan in laga dheereeyo arkaanta kale rukuucda iyo sujuudda laga dheereeyo ama la la egeysiiyo ictidaalka iyo bayna sajdatayn jalsada ah labadaas bay ku leeyihin haddii ay waa ruknaani qasiraani tabdulu salaatu bituulihima waa laba rukni oo gaagaaban haddii la dheereeyana salaaddu way ku jabtaabay gaadhsiiyeen marka had iyo jeer meelaha uu sheekhu culayska saaro khilaafka marjuuxa ah ee kasoo horjeedu ku deerifaynaya marka taa macnaheedu waxa weye siday rukuucdu yihiin iyo sujuudda iyo ayuunbay la mid yihiin labadaa kale arkaanta ka midiina alictidaal waaljalsa bayna sajdatayn wuxuunay la mid yihiin arkaanta kale adiladeediina waa tan can ilbaraa ibni caazib ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaan rasuulku waxa uu ahaa kaana waxa uu ahaa dheh sujuuduhu wa rukuucuhu wa qucuuduhu sujuuddiisa iyo rukuucdiisa iyo wa qucuuduhu fadhigiisa wamaa bayna sajdatayn iyo labada sujuudood fadhiga isaguna udhaxeeya qariiba min asawa kuwa isku dhow dhow bay ahayd qariiban kuwa isku dhow min asawaa'i xagga sinaanshaha ismay leegayn qariiban min asawa markaa halkaa haddii uu ku yidhi waqucuuduhu bayna sajdatayn iyo waqucuuduhu wamaa bayna sajdatayn dee dabcan wowdu macnay soo kordhinaysaayo takyiir bay keenaysaa marka haddii uu waawgaasi waxaan filayaa mar walba wuu yaallaa soo maaha mutuuntao dhan markaa macnaheedu waxa weye haddii la yidhaahdo waqucuuduhu maa bayna sajatayn fadhiga uu fadhiisanayo labada sajadood dhexdooda waa isku wax keliya sheegaya haddii laakiin la yidhaahdo waqucuuduhu fadhiga waa taxiyaadka u fadhiya wey wamaa bayna sajataynina waa mid gaara oo waa aljalsa bayna sajatayn buu tilmaamayaa fadhiga marka afar shay wey sujuudda rukuucda qucuudkii ataxiyaadkiya iyo qucuud kalo isaguna bayna sajatayn afartoodaasiba waxay ahaan qariiban min asawa waxaa laga fahmayaa markaa in fadhigan udhexeeya labada sujuud aanu gaabnayn kol hadduu rukuucdii iyo sujuuddii leegyahay waxaa laga faa'iidayaa oo kale inaana isleegayn isku dhowdhowyin ka badanna lama sheegin ma kanaa fadhigan yarbaa dheer mise kuwa kalaa dheer asxaabigu ma caddayn can anas ibni maaliki qaala wuxu uhi maa sallaytu khalfa rajulin nin kumaan daba tukanin awjaza salaatan xag ka salaad gaaban min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka salaadoo fii tamaamin dhammaystir ama iijaazka oo fii tamaamin dhammaystir ku dhex jira salaadan markuu nebigu dhammaystiray dhinaansho ma leh oo kadaf kadaf iyo kadla kuma jirto laakiin waa salaad waa iijaaz maca alitmaam waa arrin muhiima weeye iijaaz buu samaynayaayoo salaaddii way gaabantay laakiin way dhammaystirantay arkaanteeda iyo aadaabteeda iyo qiradeeda iyo way way dheeli tirantay salaaddii nebigu calayhi salaatu wasalaam aad bay u cajabisay anas waday wadayoo qofkii ugu salaad gaabnaa ee ugu dhammaystirid badnaa nebigu ahaa buu leeyay waxbuu kasii sheegay oo wuxuu uhi wa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ahaa idaa qaala markuu yidhaahdo samica allahu liman xamida qaala wuxuu odhan qaama uu istaagayay sarajooggaas u dheeraynaya ogow rukuucda ka dambeeya xataa naquula jeer oonu isnidhaahnaba qad awhama war malaa wiilaawey malaha sujuudiba maayo sujuuditaba milaawey uma yukabiru wayasjud isagoo dheereeyey kadib buu markaa sujuudaya wa kaana yaqcudu bayna sajdatayn labada sujuudood dhexdoodu fadhiisanaya waa fadhigii rukniga ahaa xataa naquula jeer oon idhaahno qad awhama malah wahmi baa ku dhacayoo wuu ilaaweyba sujuuddii labaad oo kuba noqon maayo halkaa wuxuu ku caddeeyey asxaabigaasi xadiidkaasoo dee bukhaari iyo muslimba ku sugan inkastuu bukhaari mukhtasar yahay inaanay labadaa rukni ictidaalka iyo bayna sajatayn aanay yarayn yani arkaanta kaloo la mid yihiin sida culimada qaarkood ay sheegeen aanay ahayn laakiin sida saxiixa arkaantu inay ka mid yihiin can ilbaraa'i bni caazib qaala waxa yihi asxaabigaasi ramaqtu muxameda muxamed baan u fiirsaday ramqigu waa eegidda dhugashada ficilka qofka la dhugto ee aada loo fiirsado wa qaala abu kamil waxa waa waa riwaada mid ka mid a rasuul llahi rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam halkuu yihi muxamedan buu rasuul allahi sheekhaa kala warinaya ramaqtu rasuula allahi rasuulka ilaahay ayaan aada ugu fiirsaday fi salaa markuu salaada ku jiro taasina waxay tilmaamaysaa qofku marka uu cilmi akhrisanayo ehelkiisana uu ka qaadanayo inuu xaslado oo uu ka faa'iidaysto fursaddiisa aanu dayicin hadduu hurdo ku qaato iyo qaflad wakhtigu iska dayacay wakhtiga waa inaanu iska dayicine marka uu majlis cilmi joogo waa inuu soo jeedaa maqlayaa isla markaana dhegaysanay aamusan yahay walaa yunaalu lcilmu duuna nasabi waduulu suxbi waduuli suxba wadulli daladi wa duuna alinsaati faalistimaaci falxifdi falfahmi maca ijtimaaci gabaygaasay ku tiriya duuna alinsaat walistimaac cilmi lama gaadho labada la-aanto aamus iyo dhegaysi falxifdi maca alfahmi inaad xafiddo fahamtana marka cilmiga si saxa loo qaadanaya waa caynka inuu qofku cajaladiisa si fiican u daaro kadibna tashwiishka ka ilaaliyo kadibna iyadoo si fiican u rikoord gareeyey goor dhowto dee rikoorka ku ceshado waa kaa marka xifdi iyo fahamna waa inu raacaa aamus iyo dhagaysi kadib waa inu xafidaa wixii uu xafidayna aanu iska xambaarsanayn inuuna fahamsan yahay cilmi markaasaa lagu odhan karaa bayidhah marka asxaabigu wuxuu le aad baan u dhaganayay taasina waxay tilmaamaysaa oo kaloo laga faa'idaysanayaa qofka ma'muumka ahi hadduu ha tukade imaamkiina eeganayo oo afcaashiisa iyo arkaantiisa iyo aadaabtiisana dhuuxayo iyadoo laftigeedu inay mashruuc tahay saxaabta wuu eegayay nebigu ka dambeeya si uu salaada ugu saxo iyaguna isaga ayay eegayeen waxyaabaha afcaasha uu korba soo kordhiyana way weydiinayeen manuu odhanaynin maad salaadaada eega tid intaad aniga eegayso intaad aniga eegayso waxaaya waxaa saa samaysay markay idhaahdaan waa maxaad iga eegaysay muu odhan ma salaadaada eegta hadaa yadullu inay maaragtay cilmiga ka baranayaan buu muujinayaa salaadii aanay waxba yeelayn aragga iyo qowlka iyo ficilka loo samaynaya limaslaxati salaa uu ka duwan yahay ficilada kale aad baan ugu fiirsaday buui fawajadtu waxa aan helay qiyaamahu sarajoogan uu u taagan yahay faatixadiiyo suuradda ka dambaysa ka rakcatihi wa sajdati wuxuu la mid yahay rukuucda iyo sujuudda rukuucda iyo sujuudu leegyahayba wactidaalahu way nasbisan tahay oo waxay ku cadfantahy wajadtu qiyaamahuday ku cadfantahy wa wajadtu waxaa kaloon helay ictidaalahu marka uu ku toosan yahay fi rakca ragcadda dhexdeeda ama ictidaalahu markuu ka soo tooso fi rakcati min arakca rukuucda kolkuu ka soo tooso sarajoogan ka dambeeya ka jalsatihi ka sajdatihi sujuudu la mid yihi ictidaalkaasi haddii fiida sideeda lagu tixgeliyana wactidaalahu fi rakca ku toosidan uu ragcadda ku toosan yuu ku dhex jiraa ka sajdati bay la midta oo rukuucda iyo sujuudda halkaa isleeg weeye rukuucda iyo sujuudda horaa loo soo sheegay haddii laga duwayana fiidu bimacnaa min waa inay noqoto wactidaalahu min arakca markuu ka tooso ragcadda sarajoogaa ka dambeeya rukuucda waxa ay la mid ahay ka sajati sujuudiisa wa sujuudi ictidaalkiibaa isleeg wa jalsatahu bayna sajdatayn wawajadtu bay xaggaasay la socota wawajadtu waxa aan helay jalsatahu bayna sajdatayn fadhigiisa labada sujuudood u dhaxeeya iyo wa sajdatahu sujuudiisa uu sujuudayo maa bayna atasliimi waalinsiraaf salaamo naqsiga iyo ka bixidda kadib sujuuddaas iyadana waxaan ku helay qariiban min asawa inay yihiin kuwo isku dhow marka sujuuddiisii u dhaxaysay tasliimka iyo insiraafka maxay noqon kartaa de insiraafku waxa weeye ka bixiddii sujuuddaa u dambaysa un weeye sujuuddaa u dambaysa ee assalaamu calaykumta ayaa markaa ay noqonaysaa ee assalaamu calaykum intuu idhaahdo iyo ka bixiddii salaada dabcan dee waynu garan karaynaa sujuud ka sii dambaysaa inaanay jirin oo markuu assalaamu calaykum idhaahdo iyo markuu meeshii ka kacaya uu fadhiyey sujuud udhaxaysaa ma jirto sujuud assalaamu calaykum ka hor bay ahayd sidaa daraaddeed baa sheekhu wuxuu soo celiyey riwaayo taa saxaysa markaasaa wuxu uhi wa fii lafdin lafdi waxaa ku yaalay fa rakcatu rukuucdiisa nebiga u rukuucsan yahay iyo wactidaaluhu ictidaalkan bayna rakcatayn labada rukuucood udhaxeeya labada rukuucood waa kuwe mid garan layoo dee ictidaalku xabad rukuuca uu ka dambeeya rukuucda kalena waa usii foorasiga sujuudda ilaa laba foorasi weeyo midina ictidaalku uu ka dambeeya rukuucda caadiga ahayd weeye kan labaadna waa usii foorasiga sujuudda u foorasanayo ictidaalka halkaa ku jira macnaa fa rakcatu rukuucdiisii iyo wactidaalu bayna rakcatayn iyo ictidaalkan udhexeeya labada rukuucood fa sajdatah iyo sujuuddiisii fa jalsatuhu bayna sajdatayn iyo fadhiga u dhaxeeya labada sujuudood fa sajdatuhu iyo sujuuddiisa iyo fa jalsatuhu fadhigiisa uu fadhiyayo bayna atasliimi waalinsiraaf markuu assalaamu calaykum yidhaha iyo markuu kacayo fadhiga udhaxeeya intaasi qariiban min asawa way isku dhowaayeen markaa bayna atasliimi waalinsiraaf kolkii hore waxaa ka horreeyey sajdatahu baa ka horreeyey iminkana maxaa ka horreeya fajalsatahu saasaana saxa ayay leeyihin xadiidku muslimna waa ku suganya isagoo jalsadaa wata oo haddii la idhaahdo sujuudda udhaxaysa horta insiraafkana waa kakaciddii meesha ku tukada uu ka kacay tasliimkana waynu garanaynaa marka riwaayadaha hore waxay sheegaysaa sujuud labadaa udhaxaysa mana jirto laakiin sida saxdii waa tan dambe oo ah jalso jalsa fajalsatu bayna atasliimi waalinsiraaf fadhiga udhaxeeya assalaamu calaykum iyo kicidda taasaa markaa uu doortay almuhim laba meelood baa markaa rakaaka leh meeli waxa weeyaan ama saddex meelood aan idhaahno midda u horeeya wactidaalahu fi rakca bimacnaa min baynu ku fasiray ta labaadna waxay ahayd wasajdatahu bayna atasliimi waalinsiraaf fajalsatu bay noqotay oo riwaayada dambea fasirta meelina waxa weeye wactidaaluhu bayna rakcatayn labada rukuucood ictidaalka udhaxeeya oo rukuucda labaad uu sheegaya waa forasiga sujuudda ayaynu nidhi saddexdaasaa is soo yaro taagi lahaa siyaabahaasaa ay ugu dhow yihiin markaynu dib ugu soo noqonno waxa weeye oo asxaabigan barabnu caazib uu leeyahay markaa nabiga u fiirsaday calayhi salaatu wasalaam arkaantoo dhan way isku dhoway sala joogga uu taagan yahay ee qur-aanka u akhriyayo iyo rukuucda iyo ictidaalka iyo sujuudda iyo aljalsa bayna sajdatayn labada sujuudo fadhiga udhaxeeya iyo fadhiga udhaxeeya assalaamu calaykum tiis iyo kicidda oo isna dabcan salaadii laguma jiro markaa laakiin sawirka uu ka bixinaya waxa weeye riwaayadan baynu soo marnay odhanayay nebigu wuxuu sii fadhihi jiray inta astakfirullah mustaxjeer odhanaya caaisha buu odhanaysaa filaya dhowr jeer intuu dikri yaroo kooban akhriyayuu sii fadhiyayo marka jalsadaa laftigeedu inay xooga ahayd oo in ama la sujuudsanaado ama la rukuucsanaado ay la egayd ba halkan iyana ay faa'iidayso imaamu nawowi raximahullah marka uu sharxaya xadiidka waxa uu leeyahay waxaa lagu fasirayaa fii bacdi axwaali xaaladaha qaarkood baa lagu fasiraya intanaa isku dhowdhowaan markaa la leeyahay waa xaaladaha qaarkood ee lama odhan karo waa mar walba horta way isku dhowdhowaayeen way kala dheeraayeenbaa laga fahmayaayo ama rukuucdaa ictidaalka ka dheerayd ama sujuuddaa jalsadan ka dheerayd ama sala joogaaba ka wada dheeraa kuwan waa laga fahmaya way isku dhowaayeen waa laga fahmi karaa taa laakiin fii bacdi axwaalihi waxaa lagu qayraya dee marba aynu soo marnay inuu suurado dhaadheer akhriyaya nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadaha qaarkood oo sara joogu dee uu aada uga dheeraa oonu rukuuc iyo sujuuddo toona u dhoweyn oo dadkan caadiga la tukinayaa inta uu salaada taagna dee aanay rukuuc iyo sujuud xamileenba marka waxaa lagu fasirayaa xaaladaha uu gaagaabinaya arkaanta ee sara jooggii faatixadiiyo kooban iyo suurad kooban markuu faatixadiiyo watiin akhriyo dee rukuucdii iyo sujuuddii way leegaan karaa marka saasaa waa waa fii bacdi axwaali baa lagu fasiraya siaana isaga hor iman axaadiid baabu salaati man qof salaadii ayuu u baabiyey laa yuqiimu sulba aan dhabarkiisa toosinaynin fi rukuuci wasujuud rukuucda iyo sujuudda markuu ku jiro dabcan sujuudda iyo rukuucdu toosinta dhabarka la toosinaya isku nooc maaha dee midba sibaa loo toosin midna midna waa la toosin oo sinaanshaa lagu toosin midna siiforar baa lagu toosin iyo taxaamul qofku madaxiisa culayska uu ku sii daayo qaarka korena hooseeyo qaarkiisa dambe iyo miskuhuna ay sarreeyaan marka waa inaad u fahamtaa iqaamatu sulb fi rukuuci wasujuud mutagaayiraan way kala duwan yihin laakiin waxaa la diidayaa uun hagrashada iyo haynta jidhka barhkii dib loo soo hayo biduuni istirkhaa iyadoo xubnuhu aanay kala degin oo aan la kala dejin can abi mascuud albadri qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uhi laa tujzi'u kuma filo oo ma gudaysa salaatu rajul ninka salaadiisu salaadnimo uguma fila xataa yuqiima jeeruu toosiyo oo uu dhiibiyo dahrahu dhabarkiisa fi rukuuci wasujuud labadaba can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam dakhala almasjida masaajidkuu soo galay fadakhala rajulun nin baa isaguna soo galay marka nebigu qudhiisu dee riwaayanka qaarkood wuu sii fadhiyay baa laga fahmi karaa oo ninkan soo gelidiisaa dambaysay laakiin wuuna isfasirayaanoo inuu nebigu hortii soo galo unbay waagtay labadooduba ha soo galaan laakiin nebiga soo gelidiisaa horraysay ninkanna magaciisa horeynu usii sheegnay kumaa xusuusan ninkan isaga ah ee loo yaqaan musiiu salaati khallaad binu raafic ayaa la odhan jiray magaciisa ay isku khaldeen rifcat bnu raafic oo xadiidka warinaya iyo khallaad ibnu raafic ninkan musiiu salaati salaada xumaynaya fasallaa ninkii wuu tukaday uma jaa markaasuu yimi fasallama calaa rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam ayuu salaamay faradda rasuulu llaahi calayhi salaam nebiguna salaamtiibuu ka qaaday taasoo tilmaamaysa kulanka muslimiinta aftaxiisu hadalka lagu aftaxeeya maaha iska warramaya maxaa sheegteen iyo iyo raggu muxuu sheegay laakiin waxa weeye assalaamu calaykum taxiyata ahli ljanna waxaa kalooaynu ka fahmaynaa salaanta jamaca inuu ka horeynayso salaamta masjidku nebigii asxaabtu way fadhiyeen ninkani intuu nebigii asxaabtii u yimi muu salaamin laakiin salaamtii masjidkuu horraysiiyey oo ah inuu taxiyatulmasjid u dhaqaaqay taana wuu ku saxan yahay waa su-aal marka aada u imanayso dadka masaajidka jooga ma iyagaad salaamaysa mise masjidkaad salaamaysa masjidkaad salaamaysa taxiyatulmasjid hada yadul caleyhi alxadiid waqaala markaasaa xadiidku waxaa kaloo saddexaada uu muujinaya riwaayooyinka qaarkood baa faradda calayhi salaam aan sheegaynin inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam salaam jawaabtii ka qaaday aan sheegaynin xusayn taa macnaheedu markaa waxa weeye inay riwaayadani fasirayso oo nebigu aanu radintii waajibkahayd ka tegine riwaayooyinka qaarkood unbaa ka aamusay laakiin nebigu salaamta waa ka qaaday siyaabaha uga qaaday iyaduna waxay inoo muujinaysaa in loo radiyi karo salaamta oo ah wacalayka asalaam wacalayka asalaam wacalaykum asalaam wacalayka asalaam kulluhu jaa'is markuu qofka leeyahay uma qaala nebigu waxau uhi irjic fasalli orod noqoo tuko fasalli fa innaka lam tusalli adigu maa tukan xataa facala daalika halaaa miraar saddex jeer buu ninkii ku celiyay salaadii faqaala rajulu ninkiibaa wuxu uhi waladii bacaaka bilxaq ilaahay xaq kugu soo diray baan ku dhaartay waa dhaar lagu dhaaran karo wey maadaama ilaahay un lagu dhaaranayo subxaanahu wa tacaala min sifaatihina waa ka mid aladii bacaa bilxaq aladii bacaa muxamada bilxaq maa uxsinu hayra haada kaa midaan ahayn ma wanaajinayo facallimnii ibar saasuu nebigu u tacliimiyey calayhi salaatu wasalaam culimadu waxay isweydiinayaan ninkan salaadu miyay ka buraysay mise way ka xumaanaysuun qayb ka midii waxay ku tegayaan hada nafyu waa linafyi sixa ansixiduu anfiyayaaba waxbaba kama ansixinba salli fa inaka lam tusalli taasina waxay muujinaysaa qofka jaahilka ah in dee aan lagu cudur daaraynin cilmi la-aanta eh cibaadadiisii haddii uu wax ka naaftaan oo faralkii uu arkaantii qaar ka tagay inay ka burayso qayb kalena waxay leeyihin culimada mee nafyigani nafyu sixa maaha waa nafyu nuqsaan nafyu lkamaal waxa uu anfiyayaa salaadaadii may dhammaystirmin salli fa inaka lam tusalli salaatan kaamila salaad dhammaystiran maa tukanin waxaana u daliila markan dambe ee casharka uu u dhigay ilaa saddexda salaadood hore uu ka soo laacayba waxay ahaayeen qaar qalloocan bay ahaayeen ama lagu yidhi maa tukanin markii dambe ee nebigu casharka udhigi u saxay muu odhanin haddaba or salaadii sax orodoo iminka iminkaad casharkii qaadatae tuka muu odhanin marka taasi waxay tusinaysaa in tiisaa hore ay rifrifuunba iska lahayde ay ansaxday taana waxaa inoo sii muujinaya riwaayada xaggeeda dambea waxay leedahay haddii sidaa wanaagsan aad u tukatana salaaddii waad fiicnaysay haddii kalena salaadaadii waad nuqsaamisay ayaa xagga dambe xadiidka inoogu sugan marka masaladaasina waa masalo khilaafiya qolyaha kale leh waa nafyu sixana waxay leeyihiin dee salaadaa sunno ahayd salaadii mar hadday sunno toonay faral ahayn ku-celinteedii waxba kuma kalifin nebigu calayhi salaatu wasalaam waa fahamka naska sida loo qiimaynayunbay culimadu ku kala tegeen laakiin waxba dee haddii lagu idhaahdo waa waa nafyulkamaal laftiisa dee muxuu ka dhaca isba hadii lagu dhaha waxba uma kaamil noqonin dee dhibkeeda yabaleeda waa in laga cararaa nebigu markaa wuxuu yihi idaa qumta ila asalaati fakabir markaad salaada isu taagta allahu akbar dheh uma qra' waxaad akhridaa maa tayasara macaka min alqur'aan waxa kuu sahlanaada qur'aanka waxaa daliishanaya qolyaha odhanaya faatixadu waxba waajib maaha laakiin xadiidka soo socda ayaa fasiri doona inuu nebigu uhi faatixadana akhri wixii qur-aanka ku sahlanaadana akhri oo iyagaa isfasiraya riwaayooyinku uma arkactu rukuuc xataa tadma'ina raakican jeero aada xasisho adigoo rukuucan adigoo rukuucsan oo wuxuu ka tegaya duma'niinada oo rukuucdiisu mid fudud bay ahayd uma arfac madaxaaga kor u soo qaad xataa tactadila qaa'iman ilaa aada istaagto adiga oo toosan oo adhaxdii si fiican u toosiyey taa macnaheedu waxa weeye dumaaniinadiibu halkaana ka tegaya uma sjud waad sujuudaysaa xataa tadma'ina saajidan ilaa aad ku xasisho adigoo sujuudsan waa dumaaniinadii iyaduna uma sjud uma jlis fadhiiso fadhigii udhexeeyey labada sujuudood xataa tadma'ina jaalisan ilaa aad ku xasisho adigoo fadhiya uma facal daalika sidaas samee fii salaatika kulliha fii rakacaatika kulliha ragcadahooga oo dhan ragcad walba sidaasoo kale samee wa fii riwaayatin waxaa ku jiray faidaa facalta haada markaad sidaa u dhammaystirta aan kuu sheegay faqad tamat salaatuka salaadaadi waa buura waa buuxda waman taqasta min haadaa shay-an haddii aad kaa waxuun ka dhintana intaa aan kuu sheegay fa inamaa in taqastahu min salaatik salaadaadumaad ka naqastay ogow idan marka halkaa waxaa laga fahmeyay leeyihin inuu yahay kani nafy alkamaal oo dee waa naaqis buy wa qaala fiihi waxau yidhi idaa qumta ila asalaati salaada marka aada u kacdo fa asbiqi alwuduu waysada dhammaystir oo weysadiibuu usoo horraysay horta weysayso siduu ilaahay ku faray kadibna sidaa u tuko marka xadiidka waxay fuqahadu ka qaateen arkaanta salaada inteeda badan ilaa ay qaarkood yidhaahdeen wixii halkan ka maqaniba sunnayaashu ku biiraya ilaa wixii daliil tusiyo waajibnimadiisa mooyaane can rifaacata bni raafic ana rajula dakhala almasjida fadakara naxwah qaala fiihi faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi inahu laa tatimu salaat liaxadi min annaas salaadi uma dhammaystirna qof dadka ka mida uma dhammaystirmayso uma jirtaba xataa yatawada'a jeeruu weysaysto fayadaca alwuduu'a waysadiina uu dhigaa halkee yacnii mawaadicahu meelihiisii uu dhigaa meelihiisuna dee waa meelihii ilaahay qur-aanka ku sheegay afartii meeloodee laga weysaysanayay uma yukabir intuu weysaysta kadib buu allahu akbar o dhan wax ka horeynaya amama jiraba takbiirti wayaxmad allaha caza wajal ilaahayna waa mahadinaya wayuni calayhi waa ammaanaya taasina waxa weeye ducaa listiftaax wayaqra' wuu akhriyayaa bimaa tayasara min alqur'aan qur-aanka inta u sahlanaata uma yaquulu wuxuu odhanayaa allahu akbar uma yarkac wuu rukuucaya xataa xataa tadma'ina mafaasiluh jeeroo qofka xubnihiisu ay wada xasilaan uma yaquulu samica allahu liman xamida xataa yastawiya qaa'iman ilaa uu si fiican isu taago uma yaquulu allahu akbar ayuu odhanaya uma yasjud xataa tadma'ina mafaasiluh wuu sujuudayaa jeeroo xubnihiisu xasilaan uma yaquulu allahu akbar wayarfac ra'sahu xataa yastawiya qaacida fadhigii yaraa ee ka dambeeyey sujuudda hore ayuu fadhiisanaya uma yaquula allahu akbar xataa yaquula unba xaggii horun bay ku wada cadsantae nasbisnayd xataa yatawada'a wa xataa yaquula allahu akbar uma yasjuda dabeetana uu sujuudo xataa tadma'ina mafaasiluh uma yarfac ra'sa madaxiisuu sujuudda labaad kor uga soo qaadi fayukabir allahu akbar buu odhan faidaa facala dalik faqad tamat salaatu salaadiisu way dhammaystirantao waajibkiiyo sunniba waa la israaciyey can rifaacata bni raafic bimacnaahu qaala faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi innahaa laa tatimu salaatu axadikum midkiin salaadiisu ma dhammaystirmayso xataa yusbiqa alwuduu'a jeeruu weysada dhammaystiro weysada waa inuu dhammaystiraa kamaa amarahu allahu caza wajal siduu ilaahay faray يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أفرتا ميراد ee ilaahay uu faray oo intaa la sheegay la maydho inta aayadu ay sheegtay kacbaynka iyo mirfaqaynka ilaa suxullada iyo kuraamaha isbaaqul wuduuba waaba intaaba waxba alla kama tegin فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين انت أوي انت إلى هاي فرأي ثم يكبر الله عز وجل ويحمده إلهي بو وينينيا حمدقين ولا إمانيا ثم يقرأ من القرآن قرآن كيوح أخريا ما أذن له فيه وحي وأؤذ مي بمعنى aadina buuri udina amara waxoo dhan bay suge way isfasirayaan uma yaqra' wuxuu akriyi doonaa min alqur'aani maa amara lahu fiihi wuxuu ilaahay faray watayasara u fududaada ama aadina lahu uu amray oo dee layidhi faqra'u maa tayasara min alqur'aan fadakara wuxuu sheegay naxwa alxadiidi saabiq xadiidkii horoo kale qaala wuxuu ihi uma yukabir fayasjud fayumakkina wajhah wejigiisuu ku xasilin doonaa dhulka wa fii lafdin jabhata jabhada waxaan uu sheekhu kala soo xulxulayuu leeyahy lafdi kida wa kida mid walba waxaa laga yaabaa inuu khilaaf ka jawaabo haddii la odhan lahaa fayumakkina wajhahu wuxuu daliilu yahay sanka iyo foodaba in la wada saara inay waajib tahay riwaayo kale iyaduna waxay odhanaysaa jabhatahu jabhadiisa oon ku darin sankii haddii sankii aanay ku darin wuxuu tusinayaa sanka dhigidiisa inaanay waajib ahayn ayaa riwaayadaada soo qaatay min alardi dhulka ayuu ku qabatiinayaa xataa tadma'ina jeer ay xasiisho mafaasiluhu xubnihiisu watastarkiya ay debacdo marka maalan toddobada xubnoodba qofkuu dhigo wejigana uu yaro durkiyo jilbaha ka durkiyo labada baabacana wejigiiyo ee garbaha hareerahooda uu dhigo yataxaamal markaa wuxuu ku sii daayay culayskii madaxa ayuu ku sii daayay xubnihiina way degayaan markaa laakiin hadduu soo barqabto oo uu dibis u hayo gacmihiina dhiga halkaa jilbaha agtooda dee ma debcayo oo xubnihiisi may debcin ee uu isa sii gejiyey uma yukabir allahu akbar buu odhanaya fayastawiya qaacidan calaa maqcadati calaa maqcadihi fadhigiisuu ku fadhiisanaya wa yuqiima sulbahu madax ee wuxuu toosinayaa dhabarkiisa waa fadhigii labada sujoodo udhexeeyay salkiisuu ku fadhiisan dib buu usoo laabta u fadhiisan fawasafa asalaata haakada sidaa wanaagsan buu u sifeeyey nebigu salaada arbaca rakacaad afar ragcadood buu sifeeyey xataa tafruqa jeerood ka baxdo laa tatimu salaatu axadikum midkiin salaadiisu dadyo uma dhammaystirmaysa xataa yafcala dalik wuxuu isku dhex wadaa macnaha inuu xadiidkiina sheego dherarkiisiina soo gaabiyo ziyaadaadkiina soo qabqabto si uu isu dhammaystira ilaa haddii uu sidii nasaa-i aynu ku soo marnay riwaayo walba soo afrogo iyadoo dhammaystiran meelaha iskaga mid ahayn iyo meelaha kale way dheeraanayso can rifaacata bni raafic waa dhibic dhibic xadiidkiibaa markaa sii socday bi hadihi lqisa qisadii halkii kasii akri intanaa siyaadaha qaala wuxuu idhi idaa qumta markaad istaagto fatawajahta ila alqiblati fakabir marka iyaduna waxay tilmaamaysaa dee qofkii markuu istaagay afarta jiha midkuu doonay inaanu xor ahayn qiblada qaabilayo fakabir baa ku jirta uma qra' biummi lqur'aan wa bima shaaa allahu an taqra' riwaayadana waxay ka jawaabaysaa faatixadii inaan laga maarmayn waxay u jawaabaysaa qolyihii odhanayay qur-aan kaleba haddaad akhrido way kugu filan tahay markaa nebigu wuxuu horraysiiyey akhri faatixada iyo wixii kuu sahlanaada wixii ilaahay uu doono qur-aanka bimaa shaaa allahu an taqra' iyada faatixada laguma qaydin u fiirso bimaa shaaa allahu min min ummi lqur'aan umm lqur'aan oo ilaahay uu doono iyada mashii'adii lama raacinin laakiin faatixada iyada akhridaa leh xaaladeedu waa gaar qur-aanka intuu ilaahay doonuu ku waafajiyana tan horeba hadda ilaahay baa doonay waxaanu ilaahay doonin ma wadi karaysid faatixa iyo wuxuu doonayaa aade laakiin waxa weeyaan inay faradnimadeeday sii muujinaysa waidaa rakacta marka aada rukuucdo fadac raaxatayka calaa rukbatayk labada calaancalaha weeye raaxatayn waa labada baabeeca alcad waxa aad saartaa jilbaha wamdud dahrak dhabarkaagana kala bixi oo dhiibi wa qaala waxau idhi idaa sajadta marka aada sujuuddo famakin lisujuudig sujuuddaada qabatii oo looga jeedo un wejiga dhulka qabatii wa idaa rafacta markaad sujuudda ka soo toostana faqcud waxaad ku fadhiisataa calaa fakhidika alyusra bowdadaada bidix dabcan waa iftiraashkii markaad lugta bidix laabto culayskaaga wuxuu ku dhacayaa lugta bidix iyo bowdada bidix ayuu ku dhacayaa riwaayadii horena waxay ahayd maqcadkaaga calaa maqcadik calaa maqcadihi marka baridii iyo bowdadii bidix baad ku fadhidaa saasay isu wada fasiraya can rifaacata bni raafic can inabiy bi hadihi lqisati qaala idaa anta qumta fii salaatika markaad salaada isu taagta fakabir illaaha tacaala ilaahay u kibaro allahu akbar uma qra maa tayasara macaka min alqur'aan taasina waxay tilmaamaysaa haddaad keligaa tahayna intaad kari karaysa akhri haddaad ummadda tukinaysana inta aa kari karaysaan akhri wa qaala fiihi waxa uu ku sheegay faidaa jalasta fii wasati asalaa salaada dhexdeeda marka aad fadhiisato fadma'ina ku xasil waftarish fakhidaka alyusraa lugtaada bidixda goglo waa taxiyaadkii dhexe ilaa wasatu salaa buu ku dhacaay sida badan saddex saddexda salaadada afar afarta waa wasatu salaa maqribkana waa wasat nisbiya dhinac ha u badnaado oo xagga dambe ayaa dee uu yar salaadii uma tashahad ashahaado allah ataxiyaadkii akhri uma idaa qumta marka aada istaagto fa midla daalika sidaasoo kale xataa tafruqa min salaatik ilaa aada salaadaada ka baxayso can rifaacata bni raafic ana rasuula allahi faqasa hada alxadiida qaala fiihi waxau yidhi fatawada u weysiisa kamaa amaraka allahu caza wajala uma tashahad ashahaado faaqim waa tashahad adaan weeye faaqim kadibna aqiim ee riwaayada ziyaaday keenaysa adaankii aqiimidii iyaduna sunnayaasha loo baahan yahay uma kabir allahu akbar dheh fain kaana macaka qur'aanu faqra bihi haddaad qur-aanka wax ka taqaano akhri riwaayada hore waxay tidhi inta kuu saalaanta akhri riwaayo kale waxay tidhi suurat faatixa akhri wailaa haddaanad qur-aanka waxbaba haynina faxmad illaaha wakabirhu wahallilhu ilaahay ku mahadi allahu akbar dheh laa ilaaha ila allah alxamdu lilah wallahu akbar laa ilaaha ila allah wa qaala fiihi waxau ihi wain intaqasta minhu shay-an waxa aan kuu sheegay haddaad wax ka naaqusto intaqasta min salaatik salaadaadii waad naaqustay intan dambe waxaa ku jira sunnayaal badan qofku sunnayaashaa de hadduu ka tago oo intuu farad inta faradkaa uu qaato dhammaystirkii salaadu ay dhammaystirnaan lahayd xagga ajriga waxbaa ka dhimana sunnayaashiibuu ka tegay laakiin haddii uu qofku faradkii iyo arkaantii qayb ka tago nuqsaantani waa nuqsaan la xidhiidha xagga budlaanka marka nafyu sixa iyo nafyu kamaal labada way wada iman karaan intaasoo riwaayo uu soo celiyey waxaad aragtay mid waliba inay leedahay dheeraadkeeda iyo faa'iidadeeda ku jirta iyo fasiraadeeda can cabdiraxmaan bni shibl qaala nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed wuxuu diiday markuu adaabta salaada ummadda amrayay can naqrati alghuraab tukahah dhagdhaglayntiisoo kale oo markuu tukuhu hadhuurka guranayo dhaag dhaag dhaag dhaag wuxuu isku dhex wadaa inuu baaladaymooduu hareeraha iska eego hadduu hadhuur cunayo hadduu waxboobayana kolla dhufto kolla dhinacan kolla dhinacan waftiraashi sabc iyo bahalka isgoglashadiisoo kale oo cagaha waa ka jeenyaha horuu dhigaa labadaas yoodba inaad xayawaanka ugu egaato waa la diiday wa an yuwadina arajulu iyo inuu ninku laasimo almakaana goob filmasjidi ka mid a masaajidka meel ka mid ahun inuu xarun ka dhigto kamaa yuwadinu lbaciiru awrku sida uu meel keliya iyo boos keliya u qabsado soomaalida waxay dhahan ragga iyo geeluba waa halka uu ka fadhi barto un ragga iyo iyo geelu waa halkuu ka fadhi barto geelu hadduu abeenkaa horeeyo xerada lagu xaleeyo mid waliba baarkin gaaruu samaysanaya ha baarkin gooniya ayuu samaysanaya halkaa marka lasoo xareeyo isagaaba kala soocmaya mid waliba meeshiisi buu dabada gelinaya markaa sababta loo diiday waxa weeyaan markhaatigii dhulka ku yaraanaya qofka wanaktubu maa qadamuu waaaaarahum yowmaidin tuxadiu ahbaaraha marka warbixintii uu dhulku kaa samayn laaba kusoo ururaysa halkii dee aad toban labaatan soddon afartan boos ku yeelan lahay masaajidka wada markhaati kaca meel keliya ayaa kusoo ururaysa waxaa kaloo iyaduna jira in la isku xiiqana way keentaa bay dhahan culimadu markay sharxayeen oo boos celis baa imanayo anigaa lahaa iyo melihid iyo murankiibaa imanaya la diiday midka kalena sumco iyo riyaana way keeni kartaa inay naftu ugu gabato oo qofkii nooc istusnimo ah ay ka noqoto waxyaabahaasoo dhan baa sababta loo diiday ah can saalim albaraad qaala wuxu uhi ataynaa cuqbata bni camrin alansaariyi abaa mascuud baan u nimi faqulnaa lahu waxaanu yidhi xadinaa can salaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ba salaaddii nabiga noo sheeg faqaama bayna aydinaa fi lmasjid markaasuu hortayada isla taagay salaad masaajidka dhexdiisa macnaha wuxuu doonayaa maqal iyo muuqaal inuu ku siiyo waa ru'yada iyo aragtidu iyada ayaa raadayn badan maskaxda fakabara allahu akbar buuhi falamaa rakaca markuu rukuucay wadaca yadayhi calaa rugbatayhi labadiisa gacmood jilbuhu ku qabsaday wa jacala waxa uu ka yeelay asaabicahu farihiisana asfala min daalika jilbaha wuu kasii hoosaysiiyey dabcan markaad calaancalaha cadcad ee godan jilbaha saarta faruhu jilbaha hoos bay u dhaafayaan wajaafaa bayna mirfaqayhi labadiisa suxulna bogaga iyo dhinaca wuu ka yala durkiyey xataa istaqara kullu shayin minhu ilaa xubin waliba istaagay markuu xaglii dib u giijiyey bogagiina ka durkiyey gacmihii dhabarkiina dhiibiyey dhag jidhkiisi u istaagay rukuuc qurux badan uma qaala samica allahu liman xamida intaasuu yihi faqaama sarajooggiibuu istaagay xataa istaqara kullu shayin minhu xubin kasta oo jidhkiisa ka mid ilaa u istaagay sarajooggii ka dambeeyey rukuucda uma kabara wasajad allahu akbar waanu sujuuday wawadaca kafayhi cala alard markaasuu labadiisa calaancalood dhulka dhigay taasina waxay tilmaamaysaa inaanu jilbaha ku horraysiinin gacmaha ku horraysiiyey uma jaafaa bayna bayna mirfaqayhi labadiisii suxul wuxuu ka durkiyey dhinacyada xataa istaqara kullu shayin minhu ilaa xubin waliba meeshiisa ku sugnay uma rafaca ra'sahu sujuuddii horeu ka soo qaaday madaxa fa jalasa xataa istaqara kullu shayin minhu markaasuu xubin waliba meeshiisa ku sugmay fadhigii labada sujuudood udhexeeyey fa facala midla daalika aydan mar labaad buu sidii oo kale sameeyey oo dee waa kan sujuuddii labaadna sujuuday fadhigii yaraa ee ka dambeeyey jalsat listiraaxa isna si wanaagsan u fadhiistay uma sallaa arbaca rakacaatin afar ragcadood buu tukaday midla haadihi rakca oo ragcaddan koobigeeda ah ma sideedoo kale ah fa sallaa salaatahu salaadiisii oo dhammaystiran buu tukaday uma qaala wuxuu uhi haakadaa sidaasaan ayaanu ra'aynaa aragnay rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama yusallii rasuulkii ilaahay oo u tukanaya marka ridwaanullaahi calayhim asxaabtu waxay qaateen amarkii uu nebigu yihi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii ummaddana iyadoo maqalana way u sharxeen muuqaalna way ku siiyeen taabiciintuna sidaasayna atbaacu taabiciinna sidaasay ahaayeen markaa dadka qaarkood baa sheegiddu shanshubug u dhacdaa oo safmar bay ku dhaaftaa haddii hadal loogu sheego idan markaa muuqaal iyo ficil labada waa lagu tusi karaa istusnimona noqon mayso cibaadadii oo la canjilay ama lagu ciyaarayna looma tixgelin karo iyadoona qofku salaadba doonayn hadduu li tacliimi u tukado sunno mutlaqahunbuu u niyoonayaa markaa inahaasoo dhan waxyaabaha xadiidka laga faa'idaysanayo wallahu aclam